gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cabdow sangaab ayaa ka warbixisay doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha gobolkan shabeellaha dhexe iyo guud ahaan dalka gudoomiyaha ayaa sheegtay in haweenka ay yihiin lafdhabarka nolosha bulshada gaar ahaan marka ay timaado ganacsiyada yaryar beeraleyda iyo howlaha suuqgeynta waxaynu xustay in haween badan ay si maalinlaha ugu shaqeeyaan sidii ay qoyskooda u maareyn lahaayeen taasi oo qeyb ka ah korarka dhaqaalaha gudaha hooyooyinka iyo dhammaan haweenku waxawaaye waa lafdhabar xagga maxay aheeda isheeg haday tahay guriga ay hooyada ka tahay haday tahay maxaan ku raadaye isku xirka bulshada haday tahay ganacsi waxawaaye dubay iyo jaynaaba ka dareemay sababto ay tahay ganacsiga maanta waxaa ugu horeeyo hooyooyinka maxaan ku rahdaa soomaaliyeed dhibaatadii iyo dibudhici iyo burburkii soomaaliya ku dhacay waxaa moodaa xagga kasoo kabshashada iyo maxay aheeday inay dhaqaale ay ka sameynayaan oo hadday tahay maxaan ku rahdaye business hadday tahay xoogsato wixii lagu maxaan ku rahdaye wax lagu qabto ama horumarka iyo nolosha hooyooyinkay ku tiirsantaha dhaqaaluhu waa kala bebedelan yahay shaqaduna way steb steb waaye marka hooyada yaanyada iyo caanaha iibinayso way ku qanacsan tahay ka haween ahaan waxaa jiro dad wax caruursaday oo ayagu intay isu yimaadeen heshiis ku galay inay lacago meel dhigtaan oo koonto samaystaan qofba maalin la siiyo sida ayuutadoo kaleetood laakiin qaab ayuuta waa ka bedelan tahay qofba waxaan ku leeay marka inta tira ahaan laysu imaaday bishii shan mar la siinaa qofka shan qofaa baxaysa bishii waxay sameynayaan lacagtii isu keensanayaan qofay siinaya qofkaasu mar mooto bajaaja ku gadanaa nusboosuu ku gadanaa maxaan ku raadaye isheeg waxay ku samaystaan business ay ku samaystaan waxyaabahaas waa arka oo ayagu ay isku darsadeen faadumo cadow sangaab ayaa ugu dambeyn ugu baaqday hay-adaha dowladda kuwa maxalliga ah in ay si buuxda u taageeraan haweenka si loo dhiso kobaca dhaqaalaha gobolkan shabeellaha dhexe wasaaradda haweenka howlay haysaa laakiin waxaan leeyahay ana uga faa-iideysanaya fursadan qaaliga ah waxaan leeyahay hal abuuro iyo waxqabad ay gabdhaha jecel yihiin inay gaaraan horumar iyo maxaan ku rahdaye kobac dhaqaale waxaan leeyahay marka wasaaradda iyadoo mahadsan wasiiradeyda maxay ahayd haweenka foosiyo abuukar iyo agaasimaheeda say ii sheegeen inay dadaalayaan ii sheegeen waxaan leeyahay ha laba laabaano haweenkana waxaan ku leeyahay iisheeg ha u dheganuglaadaana leeyahay sababto ay tahay annagu waa wasaaraddan ku abtirsanayna haddaan haween